Waxaa dayactir laga bilaabay waddo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo bulshada taas oo isku xirta degmooyinka Afmadow iyo Dooble ee gobolka Jubbada Hoose. Shaqada dayactirka ee ka socota degmada Afmadow ayaa waxaa kormeeray guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Afmadow ahna duqa magaalada isagoona bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha waddadaasi. Dhinaca kale guddoomiyaha ayaa sheegay in guryaha soo galay waddada la dumin doono taasina ay dadku aqbalaan.
meeshan gobolka maanta aan ka xusaynaa waddada aad arkaysaa waa waddadii qooqaan iyo dhoobli aadaysay meel la maraayo malaheed awel maantana wakaas waa arkaysaa dadka aan la hadlay waa dadka qurbajoogta reertoodan la hadlay guryahan ku yaalla muxuu ahaa suuqa dhexdiisa kulli way garanayaan reertooda wax alla wixii reertooda oo guryaha kule suuqa dhexdiisa oo cashaanta ah kulli waan duminaynaa ogaadaan kulli waan duminaynaa guryahaas marka maanta shaqadaasaa bilownay waddada kismaayo ku xigta haddana bilaabaynaa waxaan idiin sheegayaa walaalayaal dalka u soo noqda oo kaale dhista oo guryihiina kaale dhista idinka aad leedihiin haddaan dhisanaynin waan duminaynaa waa la naadini waana la gadyaha la ogaada waddada dayactirka laga bilaabay ee isku xiraysa afmadow iyo doobley ayaa ah mid in muddo ah burbursanayd ayna gaadiidka iyo bulshaduba caqabada ku qabeen isticmaalkeeda